madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland eliyas cismaan ayaa magaalada garowe ka daafuray xarunta daraasada sare ee jaamacadda boosaaso munaasabada daafurka xaruntan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha d b l aqoon-yahano haldoor qaar kamida madaxda jaamacadaha ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale gudoomiyaha guud ee jaamacadda boosaaso ee garowe doctor maxamed cali maslax ayaa ka waramaya muhiimada loo furay xarunta daraasada sare barnaamijkan oo muddo badan aan isleenahay ummadda reer puntlandna waa ku haminaysay annaguna aan maskaxda ku haynay waa barnaamijka tacliinta sare jaamacadda boosaaso oo ka soo bilaabatay muddo aan fogeyn macad bixiya dibloomooyin kadib jaamacad noqotay xarunteedaan hadda ay shaqaynayso toddobiyo tobanka bisha oo dhowr beri inay ka xigto ay labiiyo toban sano u buuxsamayso madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland eliyas cismaan lukadoor iyo qaar kamida mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiye daafurka xaruntan runtii waa bogaadinayaa jaamacadda boosaaso university wali waxaan si khaasa usii bogaadinayaa jaamacadda boosaaso university fadaceeda ee garowe oo runtii muddo labiiyo toban sano ay jirtay ku tallaabsatay horumar weyn aasaasayaasheedana aqoonta aan u leeyahay runtii aan iyaga iyo jaamacaddanba u ducaynayo kumanaan maaragtay arday soomaaliyeed ama puntland ha joogaana ama maaragtay meelo kala duwan oo soomaaliya ha joogaane oo waxaa jira jaamacado kala duwan khayr allaha siiya ama privately loo leeyahay ama publicly loo leeyahay ka soo wada baxay oo haysta digriga koowaad waxaa ka mid ah barnaamijkan iyo fawaa'idiisa ama fursadaha ku xeeran aqoonyahanku ka faa'iidaysta barnaamijkan oo kale jaamacadda boosaaso iyo jaamacadaha guud ahaan ku yaala geega soomaaliyeed waxaa la abuuxi taageeraha oo la xiriira farsamo marka waxay u baahan tahay in dhinaca wanaagsan laga tuso fursadaha la tuso khayrka ku jira la tuso xaruntan ayaa muhiimad weyn u leh ardayda wax ka barata jaamacadda boosaaso faraceeda magaalada garowe